إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey weeraro iyo qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray qoys ka tirsan dadka degan degmada shangaani ee magaalada muqdisho kadib markii uu jiiray gaari ay leeyihiin askarta dowladda federaalka munaasabadda tartanka qur-aanka kariimka dadka waaweyn ayaa lagu qabtay magaalada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe qabaa'ilka ku dhaqan walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa in ka badan soddon neef oo geela ku wareejiyey walaayada si loogu afuriyo ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidaha hore ee gobolka dowro diini ah ayaa loo qabtay haweenka mucalimaadka ah ee wax ka dhiga madaarista deegaanka kuuyanbarow ee hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta labaad tartanka ciidanka milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab haweenay ayaa loo doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowladda federaalka ciidamo ka tirsan nusayryada bashaar al asad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay bariga dalka suuriya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaaday howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye haddii aynu ku hormarno magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho ku dileen sargaal ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka sargaalkan ayaa si gaar uga tirsanaa sirdoonka waxaana lagu magacaabi jiray siidow xasan deerow isla magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala magaalada ayaa howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen degmada wadajir waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray cali xasan kulmiye dhanka gobolka shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan degmada qoryooley weerarka ayaa wuxuu ka dhacay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamadan ayaa laga maqlayay dhawaqa rasaasta isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku ekeeyeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa ugandha ay ku leeyihiin magaalada jannaale weeraradan ayaa isugu jira qaraxyo iyo mid toos ah waxaana guutada qarxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay qarax kula beegsatay degmada jannaale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana qaraxaas ku dhintay afar askari oo ka tirsan ciidamadii la beegsaday isla shabeellada hoose qarax xalay lagula beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa ka dhacay agagaarka hotel colombo ee degmada baraawe waxaana halkaa ku dhintay saddex askari oo ka tirsan ciidamadii qaraxa lagu weeraray qaraxyada iyo ciidamada mujaahidiintu shabeellada hoose ka fuliyeen waxaa sidoo kale ka mid ahaa degmada afgooye halkaas oo qarax lagu weeraray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga kaas oo ku yaala deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose gaari ciidan oo ay leeyihiin askarta dowladda federaalka ayaa jiray qoys ku nool degmada shangaani ee magaalada muqdisho mahad cubayd ayaa ka waramaya gaari ciidan oo ay lahaayeen askarta dowladda federaalka ayaa degmada shangaani ee magaalada muqdisho ku jiray qoys ku ganacsanayay mid ka mid ah wadooyinka mare degmadaas dhacdadan ayaa timid kadib markii gaarigu uu ka baxay waddada islamarkaana qoyskan ku jiray dukaan ay ku lahaayeen laamiga dhinaciisa iyadoona ay dad goobjoogayaal ah sheegeen in gaarigu ilaa iyo afar jeer ku laabtay halka uu falku ka dhacay qoyska la jiiray ayaa waxaa soo gaaray khasaaro lixaad leh waxaana ka dhimatay shan ruux oo kale ah hooyadii guriga saddex carruur ah iyo eyeydooda iyadoona uu dhaawac soo gaaray labo carruur ah oo qoyska ka tirsanaa qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta uu falku ka dhacay ayaa warbaahinta u warramay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun galabta meeshaan waxaa ka dhacay dhib xoogla ayaa ka dhacay waxaa ku baabba'ay qoys dhan oo afur samaysaay eedaxliimi iyo carruurteedaa ku baabba'een markay soo socoto gawaaridda dawladda ama xukuumadda ee marayso waxay ku martaa waddadan si xawliya ku martaa gaarigaas militariga ee dawladda leedahay ayaa dhammeeyey dadka shacabkaa carruurta ashan carruur iyo hooyadooda iyo ayaydooda ku dhammaatay waxay soo xaaqa dukaankaas ayay ku ganacsanayeen meeshaas ayay carruurta fadhiyeen meeshaas ayay xaqa aniga waxaan maraaya meeshaan baan maraaya baallahan baan maraaya gaariga marka hore dadka dhammaynaya annaga waxay u dhahaan waxaan arkin annaga gaarigoo boqolaysan oo kacaya oo meesha oo meesha galay annaga nafteeda waa shakinay koraan u istaagnay meesha martuu galana dadka waa ku baabi'een iyaga keliyana maahan boqol qof oo horaa saas dad dad badan saas ugu baabaa meesha ma ahan markii ugu horreysay oo ay sidan oo kale gawaarida askarta dowladda federaalku u jiraan dadka maatida ee waxayba waddada uu falkan ka dhacay keliya ku xasuuqeen dad fara badan munaasabadda tartanka qur-aanka kariimka ee dadka waaweyn ayaa lagu qabtay magaalada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe faahfaahin ku aadan maxamed muudey abumuslim ayaa soo jeedinaya munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo xereeyey tartan qur-aanka kariimka ah oo loo qabtay dadka waaweyn ayaa ka dhacay degmada bu-aale ee wilaayada jubbooyinka tartankan ayaa loogu magac daray almaahiru bilqur-aan kaas oo ahaa qeybtiisii afraad waxaana munaasabadii lagu soo xerayey kasoo qayb galay culamowdiin waxgarad iyo martisharaf kale ugu horeyn doctor xanafi cabdisheekh aadan oo munaasabadda ka hadlay ayaa soo jeediyey kelimad ku saabsan fadliga qur-aanka horta yaa ahlul qur'aan la yidhaahdaa hadda dhammaanteen dhakhaatiirteenna aan waxba garanaynin iyo canuga noogu yar ee meeshaan fadhiya qof aan maanta ahlul qur'aan ahayn ma jiro suuradda qur-aanka ugu weyn qof aan aqoonina ma jiro war ma jira mase ma jiro dadkaa dukaamaka iska jooga ee caamada a u taqaanaan suuradda qur-aanka ugu weyn qof aan aqoonin ma jiro ma la soo saaray abadan laakiin ahlul qur'aan yaa waa ahlul qur'aan nabi maxamedaan weydiinaynaa asaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam nabiga xadiisay wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamada waxaa la keenayaa qur-aanka iyo dadka ahlu qur'aanka ah qur-aankii oo lawadaa la keenayaa ahlu qur'aankiina waa la keenayaa yaa waa ahlul qur'aan aladiina yacmaluuna bihi fi dunya aladiina yacmaluuna bihi fi dunyaa ahlu qur'aan waxaa la yidhahdaa ninka ku camal faro qur-aanka sidoo kale nabadoon bitow oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka ayaa isna ka hadlay munaasabadda maanta farxaddii ugu dambaysay baan faraxsannahay maanta farxaddan iyo ikhtitaamkan iyo musaabaqadan lagu qabtay walaayada jubbooyinka aad baan ugu faraxsannahay waxaan soo dhoweynayaa oo aan si kal iyo laab u soo dhoweynaynaa marti sharafta ee walaalaha annaga macallimiinta musaabaqada laga qaadayo iyo mas-uuliyiinta qaadaysaba waa soo dhoweynaynaa si kal iyo laaba ayaan u soo dhoweynaynaa waxaan nahay walaaladiin oo idin jecel oo ku nool degmada bu-aale waxaan idinku soo dhoweynaynaa si kal iyo laaba baan idinku soo dhoweynaynaa haddee bini aadamku waaduu iska baalti duwan yahay wixii aad naga dareentaan walaaladiin baan nahay kalsooni iyo walaalnimo baan ka wadnahay hanaloo ceeb bariyo intaa baan idin leenahay ugu dambayn waxaa lasoo bandhigay natiijada tartanka iyada oona abaalmarino la guddoonsiiyey dadkii kaalimaha hore ka galay ibraahim keerow yare min wilaayat baaya alislaamiya wuxuu abaalmarin u helay shahaadada almaahir bilqur'aan iyo lacag kun doolar ah saacad alxaramayn ah oo nooca birta ah iyo cimaamad mutasaabiqa darajada uu ku guulaystay waa sagaashan iyo sideed dhibic soddon iyo afar boqolkiiba waxaa xiga oo aynu u yeeri doonaa saabiqa lagu magacaabo ee kaalinta labaad galay waxaa la yidhaahdaa axmed cabdullaahi xaaji daa'uud oo ka soo tartamay wilaayat banaadir alislaamiya wuxuu abaalmarin u helay shahaadada maahir bilqur'aan iyo lacag kun iyo shan boqol oo doolar ah saacad iyo cimaamad inta ayuu abaalmarin u helay darajadiisuna waxaa weeyaan sagaashan iyo sideed dhibic siddeetan iyo afar mutasaabiqa kaalinta koowaad galay musaabiqat almaahir bilqur'aan dowladeeda afaraad waxaa lagu magacaabaa cabdulqaadir cabdulwahaab aadam wuxuu isna ka socdaa wilaayada banaadir ayuu ka socdaa wuxuu abaalmarin u helay shahaadada maahir bilqur'aan iyo lacag dhan laba kun oo doolar saacad iyo cimaamad darajada uu ku guulaystayna waa sagaashan iyo siddeed dhibic siddeetan iyo shan qaybo badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa si qaybo badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa sidan oo kale ugu dhacay tartanada qur-aanka kariimka qabaa'ilka ku dhaqan walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa in ka badan soddon neef oo geela ku wareejiyey walaayada si loogu afuriyo ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidaha hore ee gobolka cabdulaahi soomaali ayaa ka warramaya munasabad ka dhacday wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa soddon iyo afar neef oo geel ah waxaa lagula wareejiyey wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe si ay ugu sii wareejiso ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee furmaha dagaalka ee gobolka ku sugan imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamud ayaa ka mid ahaa dadkii goobta ka hadlay qabaa'ilada degaan wilaayada shabeellada dhexe oo garab istaag muuqda u sameeyey walaalaha mujaahidiinta maadaama bishii soonqaad oo khayr ka badneed lagu jiro waxay keeneen qabiilaadka wilaayada gobolka shabeellaha dhexe dhammaantood afurtii walaalaha mujaahidiinta suquurta ku jira taas oy ka dhigeen geel oo geelkuma afkoo wadaagaha geel waaweyn oo runtii ilqabad leh oo ishu mataqaan iisheeg ay ku qabowsanayso haddii la arko waxaan mar kaluu mahad ilaa qabaa'ilada diga gobolka sida mataqaan iisheeg degdegta ah naxariista leh ay u istaageen garabka mujaahidiinta afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe macalin maxamed macalin xasan ayaa waxa uu sheegayaa in geelan laga soo aruuriyey beelaha ku dhaqan gobolka haddii ahaan lahayd gudaha iyo haddii ay cirfyada tahaba waxaa xusid gaara mudan qabaa'ilada gobolka shabeellaha dhexe qabaa'ilada degan dhammaan inaysan u kala harin xoolahaas min gees min gees ilaa geeska banaadir uu ka galo iyo geeska shagalguduud uu ka galo iyo geeska shabeellaha hoose uu ka galo iyo geeska hiiran uu ka galo afartaasuu soodimilaleeya gobolkuyo in xoolaha gees min gees laga keenay waxaa xusid mudan haddana si khaasa xilliga ay kusoo beegeen waa ramadaan waa tumanka u dambaysay ee walaalaha suquurta ku jira ee cadowga la xisaabtamaya in mataqaana ay uku farxiyaan mataqaanaa ka dhigtaan si sidaqadooda ilaahay u laalaabo adcaafan mudaacafa ilaahay uu uga dhigo weliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu maxamed ayaa gebagabadii munaasabadda ka hadlay waxa uu qabaa'ilada geelan la baxay ugu duceeyey in allah bedel khayr qaba uu siiyo waxaan kala u ducaynaynaa insha allahu tacaala qabaa'ilidii walaayada oo la soo baxay ama soo bixiyey si ay u garab istaagaan mujaahidiinta huquurta hore ku jirta ay u afuriyaan ku soo talagalay oo soo bixiyey hantidan oo soddon iyo afarta neef gaaraya waxaan leenahay jasaakum allahu khayran guud ahaan hantidiina ilaah idin barakeeyo ehelkiina ilaahay idin barakeeyo meeshii aad ka soo bixiseen wax kheyr badan ilaahay idinku bedelo intaasna waxaa ugu ducaynaynaa guud ahaan dadkii muslimiinta iyo holahan la soo baxay qabaa'ilada soomaaliyeed ee ku sugan walaayaadka islaamigaha ayaa waxay garab taagan yihiin ciidamada dagaal kula jira shisheeyaha dal kusoo duulay iyo maamulada u kaalmaynaya marar kala duwan waxaa dhacay munaasabad caynkan oo kale ah oo xoole lagula wareejinayay ragga dagaalka ku jira ee ku sugan furmaha jihaadka mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta labaatartanka ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka waramaya maxamed amiin
بسم الله الرحمن الرحيم
mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay qaybta labaad ee tartanka ciidanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybtan oo lagu tartamayey labaatan jus oo ka mid a qur-aanka kariimka ayaa ah mid aad u xiiso badan waxaana ka qaybgalaya ciidan badan oo ka kala socda guutooyinka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa isdaarka laga dheehan karayaa sida ay tartamayaashu u sugeen xifdinta kalaamka allah قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
حفظتم آية gunaanadka filimka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa natiijada tartanka waxaana kaalinta koowaad galay sahal isxaaq maxamed oo ka tirsan liwaaga abubakar sidiiq kaalinta labaadna waxaa galay cabdiwaaxid xasan xuseen oo isna ka tirsan liwaaga cali bin abi taalib halka kaalinta saddexaadna uu galay idris ibraahim aadan oo isna ka socday liwaaga cuhmaan bin cafaan radiallahu canhum filimka ayaa waxaa ku laran kelimaad dhiirigelin ah oo uu soo jeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale sheekh abu yaxya alliibi ayaa isna waxa uu soo jeedinayaa dardaaran muhiim ah wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun waalcibaada hiya takaaliifun min allahi caza wajal cibaadaduna waa waajib xagga rabbi ka yimid taasoo ah wax la isfarayo iyo wax la iska reebayo mana jirto cibaado ka mida cibaadaadka ha noqoto salaad soon xaj ama jihaad oo aanan lahayn axkaam qofka muslimka ah laga doonayo inuu barto marka haddii uu allah kuu fududeeyo barashada cilmiga wuxuu kuu fududeeyey inaad ku caabudo ogaal sababtoo ah qofka insaanka ah waxaa lama huraan ah inuu allah caabudo marka haddii uusan allah ku caabudin aqoon iyo fahan qoto dheer wuxuu ku caabudayaa aqoon darro iyo indhola'aan allah ayaan ka magangelnaye marka tani waxay ka mid tahay nicmooyinka allah ee ay tahay inaan isdaraysiinno mar weliba kadibna aan ku dadaalno inaan ku shugrino si aysan nooga dayacmin نشعرها في كل وقت ثم أن نجتهد في أداء شكرها حتى لا تضيع علينا
القلب ففاض بحب كتاب الله
alkataa'ib ayaa si dardar leh ku wada baahinta musaabaqaad aad u xiiso badan oo ku saabsan qur-aanka kariimka kuwaas oo sawirka ay bixinayaan uu yahay in wilaayaadka islaamiga ah si aad ah looga danaynayo qur-aanka kariimka haweeney ayaa loo doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise doorasha ka dhacday xayndaabka xalane ee magaalada muqdisho ayaa waxaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka loogu doortay sacdiyo yaasiin oo ah haweeney qurbajoog ah oo ka tirsaneyd baarlamaankii hore mar kale waxaa doorashooyinkan ku loolamayey xildhibaano kala taageersan farmaajo iyo rooble waxaana xusid mudan in haweeneyda soo baxday ay ka mid tahay mucaaradka farmaajo sacdiye ayaa baarlamaanka gudihiisa caan ka ahayd waqtiyada qaar waxay isticmaali jirtay foori iyo firimbi gaar ahaan marka uu buuqa jiro ee wax la carqaladeynayo xasan sheekh maxamuud iyo xafiiska rooble ayaa ugu horreeyey dhinacyada usoo hambeliyey waxaa sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka loo doortay cabdulaahi cumar abshiro goobta doorashada waxaa ammaankeeda gacanta ku hayay ciidamada shisheeye iyagoo xildhibaanada qaar ay sheegeen in si qaldan loo baaray warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamo ka tirsan nuseeriyada bashaar al asad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay bariga waddanka suuriya kooxa hubaysan ayaa weerar ku ekeeyay ciidamo ka tirsan nuseeriyada bashaar al asad oo ku sugnaa qaybo ka mid ah dalka suuriya ciidamadan oo ka amar qaata askarta ameerikaanka ah ee ku duulay dalka suuriya ayaa waxaa weerar lagula beegsaday magaalada raqa ee dalka suuriya kolonyo isugu jiray gaadiidka gaashaaman iyo ciidamo kale oo infentari ah ayaa lagu qaaday weerarkan waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ila waraadyo maxalli ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in laba ka tirsan ciidamada nuseeriyada lagu dilay weerarkan halka lagu dhaawacay tiro kale warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa